lixdan sano ka hor siteembar kun sagaal boqol lixdan iyo afartii shan iyo labaatan waddan oo afrikaan ah ayaa ku kulmay khartuum iyagoo leh hal ujeeddo samaynta bangi xoojiya kobaca dhaqaale ee afrika sidaas ayayna ku dhalatay bangiga horumarinta afrika e f d b oo leh hadaf ah yaraynta saboolnimada iyo horumar waara maanta iyadoo bangigu uu xusaayo sannad guuradiisa lixdanaad waxa uu qaadayaa istaraatiijiyad cusub oo toban sanno ah oo diiradda lagu saaraayo horumar loo dhan yahay warshadaynta iyo isku xidhka gobolka soomaaliya oo ka mid ah aasaasayaashii e f d b waxa ay weli door muhiima ka ciyaaraysaa hadafka bangiga e f d b waxa ay soomaaliya ka taageertay horumarinta tamarta biyaha dhismaha waddooyinka maamul wanaagga sugnaanta cuntada iyadoo si gaara loo adkaynayo muhiimadda ay leedahay qaybta xoolaha iyo horumarinta xirfadaha tani waa sheeko iskaashi iyo horumar soomaaliya iyo f d b oo wada socda si loo dhiso mustaqbal ifaya soomaaliya waxa ay soo martay caqabado badan balse waxa ay horumar la taaban kara gaartay sannadkii laba kun iyo toban kadib burburkii dowladdii dhexe kun sagaal boqol sagaashan iyo labadii bangiga horumarinta afrika wuxuu dib u bilaabay taageeriddiisa soomaaliya taasoo calaamad u noqotay iskaashi cusub oo xooggan e f d b waxay gacan ka geysatay dib u dhiska hay-adaha dawladda xasiloonnida dhaqaalaha iyo qorshayaal waara oo lagu dhisayo soomaaliya cusub
istaraatiijiyadda bangiga horumarinta afrika ee soomaaliya waxay diiradda saartay laba arrimood oo mudnaanta leh kow horumarinta kaabayaasha tayo leh oo waara si loo helo dhaqaalo adkaysi leh labo dhisidda awoodaha dowladda si ay u noqoto mid xooggan oo dhaqaale loo dhan yahay
muddo hadda aad tilmaantay baanu bangiga wada shaqaynaynay dowladda soomaaliya wada shaqaynayeen muddo wuxuu ku soo aaday xilligaasi xilli dowladda soomaaliya ay marxalad ka soo gudbayso marxalad cusubna u gudbayso oo ah marxalad laga imanayey xilligii laga soo kabanayay burburkii iyo dhibaatooyinkii dalka soo gaadhay dowladisna runtii cagta la saaray marka tobankaas sanne hadda aad iga warsatay waxay ku beegan tahay tobankii sanne ee dowladda soomaaliya ay ku jirtay barnaamijkii deen xafiska bangiga afrikaanka ee horumarintuna door weyn buu ka qaatay barnaamijkaas hadday tahay dhanka dhismaha awoodda ama cabacitiga hay-adaha dowladda iyo kaabayaasha aasaaska u ah ama lafdhabarka u ah dhismaha hay-adaha dowladda iyo kuwa dhaqaalaha intaba door weyn buu runtii ka qaatay lafdhabar buu ahaa waxaa kaloo iyana xusid mudan inuu kaalmo sharci mar walba la siinayo wuxuu leeyahay qayb ama wuxuu gacanta gacan siiyey inay nagala shaqayso qolo loo yaqaano african legal facility oo ah hay-ad bangigu uu leeyahay oo loo isticmaalo in kaalmo sharci ay siiso dalalka soo koraya sidaynoo kale oo runtii nagala shaqeeyay dhammaan heshiisyadii deencafiska kuwii hore bilowgii xilligii hore iyo sidoo kale in kor loo qaado tayada iyo dhismaha xafiiska maaraynta deymaha ee wasaaradda oo door weyn isna ka qaatay dhammaan wada xaajoodyadii deymaha marka bangiga runtii wada shaqayn aad iyo aad u fiican oo dhinacyo badan taabanaysa ayaa naga dhexaysa waanan ku bogaadinayaa doorkooda ay ku leeyihiin dhismaha dowladnimada soomaaliya aad iyo aad baanu u bogaadinaynaa ka fikir subax walba inaad ku soo toosto shaki biyaha aad carruurtaada siinayso ma yihiin kuwo ammaan ah kumanaan qoys oo ku nool baydhaba iyo kismaayo tani waa xaqiiqo nololeed laakiin hadda way isbeddeshay mashruuca biyaha iyo nadaafadda ee kismaayo baydhaba wuxuu beddelayaa nolosha dhibicdhibic
annaga ahaan waxaannu ka shaqaynay qayb ka mid ah mashruuca gaar ahaan dhanka farsamada ee hirgelinta mashruuca mashruucu waxa uu daboolayaa laba magaalo oo ay dowladda federaalka soomaaliya aqoonsatay inay yihiin meelaha ugu baahi badan ee u baahan nidaamka biyaha la cabo labada magaalo waa kuwo tirada dadku si weyn u korortay sabab la xidhiidha barakacayaasha gudaha iyo korarka guud ee bulshada ku dhaqan taasi oo sababtay in baahida biyaha nafta ay noqoto dhibaato aad u weyn magaalada baydhabo oo hoos tagta dowlad goboleedka koonfur galbeed ma laha il biyo oo toos ah oo ka yimaada webiyada ama biyaha sare waxaana keliya lagu tiirsan yahay biyaha dhulka hoostiisa laga qodo sidaasi darteed mashruucu waxa uu diiradda saaray qudista ceelal dheeraad ah si bulshada loo siiyo biyo ku filan for additional boreholes to increase the amount of water for the community to access. ugu yaraan labaatan ceel ayaa la qoday oo la dhammaystiray mahadnaqa maalgelinta bangiga horumarinta afrika maanta waxaa la arkaa in nidaamyadii biyaha magaalooyinka si wanaagsan loo horumariyey iyada oo la kaashanayo cashiradii laga bartay mashruucan waxaa sidoo kale socdo in nidaamyo kale oo biyasiinta magaalooyinka la hirgeliyo iyada oo la iska kaashanayo ganacsiga gaarka loo leeyahay iyo deeqbixiyaasha caalamiga ah
xoolaha waa halbowlaha dhaqaalaha soomaaliya iyagoo si toos ah u saameeya nolosha afar milyan oo qof barnaamijka adkaynta nolol maalmeedka d r s l p ee a f d b wuxuu xoolodhaqatada soomaaliyeed ka caawinayaa in ay ka adkaadaan abaarta una dhisaan mustaqbal deggan oo kobac leh ugu dambayntiina arrimahan waxay gacan ka geysanayaan dardargelinta isbeddelka dhismaha dhaqaalaha iyo kor uqaadidda kobaca dhaqaale oo loo dhan yahay oo adkaysi leh in ka badan hal milyan oo qof ayaa ka faa'iidaysanaya barnaamijkan oo horumarinaya dhaqaalaha xoolaha lixdan sano oo iskaashi ah soomaaliya iyo bangiga horumarinta afrika waxa ay dhiseen xidhiir adag oo ku dhisan horumar iyo adkaysi iskaashigan ma ahan oo keliya xidhiir dhaqaale ee waa sheeko xambaarsan rajo kalsooni iyo horumar soomaaliya iyo a f d b waxa ay si wada jira ugu socdaan mustaqbal ifaya